inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun marka hore anigoo ku hadlaya magaca maamulka gobolka hiiraan dhammaan shacabka reer hiiraan waxaan halkan uga tacsiyeyneynaa geerida naxdinta leh ee saaka ku timid nabadoonkii caanka ahaa odaygii caanka ka ahaa gobolkan hiiraan xaaji quurow waxaan leenahay xaajiga allah u naxariiso iyo wiil dhalinyaraah oo lala dilay oo istaafkiisa ah oo la socday waan ka taxshiyeyneyna shacabka soomaaliyeed iyo shacabka reer hiiraan iyoiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooden waxaan leenahay sabri iyo iimaan allah idinka siiyo kullu nafsatun daaifatulmowt qof walba waa dhimanayaa marka xaajiga allah u naxariistaan leenahay waxaa lagu maqaalaah in nabadoonka lagu dilay xaafadda howlwadaag oo maal dhawoota ay ka dhaceen rabshado dagaal oo u dhexeeya laba beelood oo wadadag magaalada beledweyn maxay tahay sababta loo dilay haddii aad ka warhaysaan nabadoonka mase jirtaan cid aad ku tuhumaysaan nabadoonka dilkiisa a walaal way jirtaa in lagu tuhmayo sideedaba muxuu ahaa dagaalada dadka ahalka beelaha dhex marayo iyo dilalka dadka muhiimka ah oo indhaha dadku uah way kala duwan yihiin soomaalida dhaqan uma laha inay kala disho dadka birmageedada ah oo muxuu aha hogaanka u ah oo saraakiisha u ah oo xulumada u ah oo nabadoonada oo laguma yaqaano dhaqanka soomaaliyeed way way diriri jireen laakiin wax lagu yaqaano ma laakiin waxaa iskala dhaqankaas waad garanaysaa meel walba way ka dhacdaa puntland way ka dhacdaa caalamku way ka dhacdaa dadka lagu yaqaano inay dilaan dadkaas muxuu ahaa magaca iyo indhaha u ah ummadda waa shabaab xaajigana waxaa dilay shabaab runtii iska caabinna way way dhex martay nimankii dilay iyo ciidanka dawladda oo markaa sikadiisa falka ugu dhacay meel geesa oo muxuu ahaa ay ku baxsan karaanna ay ka agdaweyd nasiib darra waxaan aada ugu xunnahay in ciidankii faraha badnaa ee markiiba meesha ku baxay dhulka dhan xiray isla saacadihii gacanta lagu soo dhigi waaya laakiin waa ku daba jirnaa insha allahu cadaaladdan waa la hortooyin doonaa hadii ilaaha ila laakiin falalka noocaas cidda geysatay iyo cidda geysatayba waxa weeye waa waa shabaab taadaka afhayeen ma jirtaan wax caddayn ah amaba wax baaritaana marka aad samayseen in aan ururka al-shabaab uu dilkaasi ka dambeeyey dhowaan deg xaafadda lagu dilay nabadoonka waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya laba qabiil halkaasi wada dega ma dhici kartaa in nabadoonka lagu dilay arrimo qabiil maadaama xaafaddaasi laftirkeeda ay rabshada dhowaan ka socdeen
walaal may boqol kiiba boqol kalsooniyaan ku qabnaa in arrintaa iyo arrintani ay shaqo isku lahayn labada beele walaalaha ku diriray iyo xaajiga wax wax oo muxuu ahaa oo xaajigu kama tirsanayn labada beel ee meesha ku dagaalamay labadii beeleedna reer hiiraana muxuu ahaa heshiisiiyey oo odayaal leh oo maamul leh oo amisom leh arrintoodiina way dhamaatay dadkiina way isdhex degan yihiin arrintaas ilaahay baa nagu kala guuleeyey wax dhibaataana kama taagin laakiin xaajiga walaal waa arrin ummadda soomaaliyeed maanta ku cusub maaha waa arrintii aad wada garanayseen qolyahan argagixisada ah muxuu ahaa dadka dadka indhaha u ah garaadka u ah muxuu ahaa dhibaatada maanta soomaali ku jirta ka saari lahaa dadka dilaya waa garan kartaa maaha qabiil soomaaliyeedna waxaa haashaalilah weligiis kuma dhicin mana samayn waa tahay afhayeen sida nagu maqaalaa wararku waxay sheegayaan in allah u naxariistee nabadoonka uu mashaariic kala duwan ka waday magaalada beledweyne gobolka hiiraan marka ma laisdhihi karaa arrimahaas oo kale a lagu dilay nabadoonka allah u naxariiste walaal waa la isdhihi karaa nabadoonku wuxuu shaqo ka waday xarumaha dawladda iyo xarumo kale oo suuqyo ay ka mid yihiin oo ummaddan horumar u ah waa la isdhihi karaa maxaa yeelay nimanka nabadeedka ee shabaab waxay mar walba kasoo horjeedaan in horumar ay waddani gaarto taa waa suuragal walow horeyna ay u dhaawaceen oo ilaahay ka badbaadiyey haddana mar walba taarget baa loo wadayaa qof walba oo mas-uula oo muxuu ahaa ummaddan waxtar u leh waa waa waa waxa weeye meelaha uu iska ilaaliyay ka mid tahay afhayeen haddii aad tihiin maamulka gobolka hiiraan wax tallaaba ma qaadeen arrin arrimahaas la xiriira walaal waa la qaaday saaki aroortii markii arrinta dhacday waa la qaaday ciidankii u horreeyay meesha gaaray walow markii hore ay yaraayeen qolyihii oo dagaalka soo qaaday xabaday ku rideen xaafaday iskula dhurdhuunteen ilaa hadda waa ku daba jirnaa waxaan rajaynaynaa insha allah ciidan fara badan ah hadda xaafadii iyo eeriyeedii aan tuhumaynay ku maqan waxaan rajeynayna insha allah in gacanta lagu soo dhigido haddii aynu af hayeeno intaas uga gudubno nabadoonka dilka loo geystay saaka magaalada muqdisho magaalada beledweyne aan iraahde waxaa ka socda shirar gaargaara oo looga arinsanayo maamul sameynta gobolka hiiraan bal arrimahaas xagee bay marayaan haddaa warbixin kooba naga siisid walaal waxaad la socotaa dee dalku waa federaal muxuu ahaa gobolada xaray in maamul loo sameeyana waxaa ka mid ah hiiraan iyo jowher marka arrimahaasi way socdaan reer beledweynena waxay u diyaar garoobayaan sidii muxuu ahaa ay u marti gelin lahaayeen shirarka maamul sameynta ee labada gobol jowher iyo hiiraan bulshadu sanadana ugu dambeysay iyo muxuu ahaa waxaa jiray shirar wadatashiya oo bulshadu ay yeelanayaan qaabkii iyo muxuu ahaa sidii ay usoo dhaweyn lahaayeen uqaabili lahaayeen mudda ka imaanaysa gobolada gobolka kale ee shabeellada dhexe marka arrimahaas way socdaan insha allah waxaana ka warsugaynaa dawladda inay approvalkii iyo ogolaanshadii ugu dambeysay muxuu ahaa dhinaceed uu ka imaan doono arrimahaas way jiraan walaal waa tahay en af hayeene en maamulka gobolka hiiraan ee wararka ka soo baxaya waxay sheegayaan in maamul sameynta gobolka hiiraan iyo weliba shabeellada dhexe looga arinsanayo magaalada muqdisho islamarkaasna maamulkaasi magaalada muqdisho lagu soo dhisayo maxaa arrimahaasi ka jira
walaal uma malaynayo bulshada labada gobolba waxay idaacadaha ka sheegeen shirar fara badan ay ku sheegeen in wuxuu ahaa talada ayaga ay ka go'do ayaguna ay yihiin cidda xaqa ula inay maamulka samaysaan dawladda soomaaliyana ay muxuu aha garab ku siinayso marka ma filayo in maamul loo sameynayo jowher iyo hiiraan shirarkooda xamar lagu qaban doono ma ma taama u filaya horena uma dhicin oo soomaalida kale iyo federaalka kama dhicin dee hadda annagana u malayn maayo in arrintaa dhacayso waa tahay afhayan ugu dambeyntii magaalada beledweyne waxaa ka socdaa shirar goosgoos oo arrimahaasi maamul sameynta looga arinsanayo wax cabsi oo dhanka ammaanka ku saabsan ma jirta maadaama dilal ay ka dhaceen islamarkaasna dagaalo ka horeeyeyna ay jireen
walaal saan ku sheegayba dagaaladii dadka ehelka waa hal maalin oo keliya socdeen saacado waana la xaliyey wayna dhammaadeen waxaa kaloo jiro shirarkan hadda maamul sameynta iyagana way socdaan ammaanka magaalada runtii boqol kiiba boqol waxaan dhihi karnaa waa meel ammaana dilka dee meel walba oo caalamka ka mida wuu ka dhacaa qofkii jiidka soo gashayna wuu ku dhimanayaa meel kastoo adduunka ka joogo laakiin wax amni darro ah oo carqalad ku keeni kara maamul sameynta iyo nolosha dadka shacabka haba yaraatee oo aan cabsi ka qabna ma jirto waxaad kaloo la socotaa hal batalyan oo ciidanka walaalaheen il walaal inay laba beri saddex beri ka horna soo gaareen oo aan rajeynayno ciidanka s n a ama ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo amison walaalaheen dhowaan inaan muxuu ahaa gobolka inta ka harsan ee gacanta cadowga ku jirto aan muxuu ahaa aan gacanta dawladda iyo gacanta shacabka soomaaliyeed kusoo celin doono marka waxabsiga ma jiraan haba yaraatee aan afhayeene door intee la eg bay dowladda federaalka soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka qaadan kartaa ama ka qaadanayaan maamul sameynta gobolka hiiraan iyo weliba shabeellada dhexe walaal dawladdu waa dawladeeni shacabka reer hiiraan waxaad la socotaa waxay ka mid yihiin gobolada soomaaliya ee dawladda soomaaliya aad ula shaqeeya aad u ixtiraamo aad muxuu ahaa u hoos yimaada marka dawladda kaalin weyn bay ka qaadanaysaa waana rajaynaynaa in insha allahu ay gacan weyn ay ku siin doonto shacabkan labada shacab ee reer shabeellada dhexe iyo reer hiiraan sidii ay ayagu maamul ay ku midaysiin u samaysan lahaayeen gabagabadii maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhagaysanaya adigoo fursadan ka faa'iidaysanaya
waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan aaminsanahay in hal cadow leeyihiin cadowgaasi waa kan dilaya waxgaradkooda waa kan dilaya culimadooda waa kan dilaya iyo dadka muxuu ahaa cilmiga saaxiibku ah shacabka soomaaliyeed ha u midoobaana dadkaas cadowga ah oo muxuu ahaa duulaanka ku ah indhaha ummadda soomaaliyeed sidoo kale waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha ka faa'iidaysato taageerada caalamka ay la garab taagan tahay maadaama dhowr iyo labaatan sano ay dagaallo sokeeyay ku jireen sidii looga bixi lahaa arrimahan dhibaatada keenay oo keentay in qolyahan cadowga ay muxuu ahaa aan hoy u noqono marka ummadda soomaaliya waxaan leeyahay fursadahaas qaaliga oo jira ha ka faa'iidaystaan dowladnimadooda iyo sharafkii iyo cisigii lagu yiqiin ha soo xistaan